hits. Barnaamijka dhallinyarada maanta.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin salaasa waana siddeedda bisha oktoobar sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duhurnimo idaacaddan duhurnimona waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a dhallinyarada magaalooyinka guriceel iyo balombal oo yeeshay ciyaar kubadda cagta ah oo ay ku xoojinayaan heshiiska dhanka nabadda ah oo dhex maray labada degmo intaanoo dhallinyaradii deegaamada isku yimid oo u yimid xaqiijintii nabaddii la gaahay runtii waxaan rabnaa inaan insha allahu tacaala ugu magac darno maanta kulankan cayaarta ee dhex maraya labada degmo balambal iyo guriceel xaqiijintii nabaddii la gaahay labada degmo waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dhallinyarada malabka ka ganacsada ee dalka jabuuti kaalmihii heesaha ayaanan ka marnayn barnaamijka
sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan inta aana idaacadda duhurnay ee barnaamijka dhallinyarada maanta ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay diray digniin uu ku sheegayo in ciidamada maraykanka aanay hor istaagaynin ciidamada turkiga ee la filaya in ay weeraraan kurdiyiinta isagoo sheegay islamarkaana ku hanjabay in uu dhaqaalaha turkiga burburin doono haddii ay ku fogaadaan isagoo galabnimadii shalay warfidiyeenada la hadlayay ayaa madaxweyne donald trump uu yidhi haddii ay sameeyaan wax ka baxsan waxaanu filayno waxay nala tahay inay tahay naxariis darro isagoo intaasina sii raaciyey in ay la kulmi doonaan burbur dhaqaale oo xooggan xulafada jamhuuriga ayaa madaxweyne trump aada ugaga cadhooday go-aankaasi uu ku cidleeyey kurdiyiinta suuriya kuwaasoo ciidamada maraykanka la galay dagaalkii ka dhanka ahaa kooxda daacish
madaxweynaha dalka ciraaq burhaan saalex ayaa cambaareeyey weerarada ka dhanka ah mudaharaadayaasha iyo warbaahinta kadib mudaharaadyo toddobaad socday iyo isku dhacyo ay dad ku dhinteen in ka badan boqol qof ayaa ku dhintay dibadbaxyada waxaana ku dhaawacmay lix kun oo qof wuxuu ugu yeeray dadka geystay rabshadaha dembiilayaal iyo cadow xilli uu khudbad ka jeedinayay telefishinka isagoo ku baaqay in la joojiyo rabshadaha sii kordhaya saalex ayaa sheegay in ciraaq ay khibrad ku filan u leedahay burbur dhiig daata dagaallo iyo argagixiso milatariga ciraaq oo aroortii hore ee isniintii adeegsaday awood xooggan ayaa kala eriyey dadkii ku bannaanbaxayey xaafadda sidar ee magaalada baqhdaad dowladda ciraaq ayaa qaaday tallaabo xoogaga ammaanka ay kaga qaadayso agagaarka ay dibadbaxyadu ka dhaceen waxayna ku bedeleen ciidamo booliis ah dibadbaxyada ka soconaya baqhdaad iyo magaalooyinka kale ee koonfurta ciraaq ayaa sii kordhayey mudaaharaadayaashuna waxa ay dalbanayeen shaqooyin iyo in la horumariyo adeegyada bulshada ee magaalooyinka sida biyaha iyo korontada iyo in lasoo afmeero musuq maasuqa
dhowr wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan ee warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a idinka imanaya washington haatan aan ku bilowno dhinaca iyo magaalada gaalkacyo tartan kubadda cagta oo ay qayba ka ahaayeen amaba qayb ka ah dhammaynta khilaaf u dhexeeyey beelo ku dagaalamay gobolka galgaduud ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada balambal haddaba warbixin uu tartankaasi ku saabsan waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq qabashada tartamada ciyaaraha waxa ay qayb ka noqdaan dhammaynta colaadaha ka dhaca qaybo ka mida deegaanada ay colaaddu ku soo laalaabato waxaana degmada balambal ee gobolka galgaduud lagu qabtay ciyaar u dhexaysay dhallinyaro ka kala socotay degmooyinka guriceel iyo balambal oo muddooyinkan lagu howlanaa sidii loo dhammayn lahaa colaad halkaa muddo ka jirtay inkastoo dhammaynta colaadda ka jirta deegaana hoostaga degmada balambal ay ku baxeen ciidamo ka tirsan dowladda kuwa oo ku guulaystay sidii duqayda dhaqanka ee labada dhinac ay isugu keeni lahaayeen haddana waxa ay saraakiisha ciidamada xoogga dalka wadeen dadaallo ku aadan sidii dhalintu ay qayb kaga noqon lahayd nabadeynta beelaha halkaa wada degan jenaraal mascuud oo ka mid ah saraakiisha ciidanka ee ku baxday dhaminta colaaddii ka jirtay balambal ayaa ka warramaya kaalinta dhalintu ay ka qaadan karto isu keenidda labada dhinac
intaanoo dhallinyaradii deegaamada isku yimid oo u yimid xaqiijintii nabadii la gaaray runtii waxaan rabnaa inaan insha allahu tacaalaa ugu magac darno maanta kulankan cayaarta ee dhex maraya labada degmo balambal iyo gurceel magacbixinteeda oo noo noqdo insha allahu tacaalaa xaqiijintii nabadii la gaaray labada degmo waa bilow fiican waa wanaag waa ififaalo waa horumar isdhexgalkan iyo qalbi furnaanshahan iyo wanaaggan ilaahay subxaana wa tacala ugu horreyn horta aan dhahano alxamdulilah rabbialcaalamiin marka labaadna waxaan raba inaan u mahad celinno labadan degmo balambar iyo gurceel odayaashooda waxgaradkooda dhallinyaradooda culammadooda hooyooyinkooda aqoon-yahanadooda sida kale harka lahayn ay ugu istaageen nabadeynta deegaamadan guddoomiyaasha ciyaaraha gurceel iyo balambal ayaa sheegaya in ciidamadu ay kaalin ku lahaayeen dadaalada nabadeed ee ka socda balambal allaama hadda iskale maantana iskugu kan keenay inaan balamballa u imaanno kulan ah xaqiijintii nabaddii la gaaray run ahaantii waxaan mahad mahadnaq balaaran u diraynaa dowladda federaalka soomaaliya oo aad iskugu xilqaanta si arrintan ay ku suurtageli laheyd ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed nisa koy labaatanaad booliska run ahaantii aadaan uga mahadnaqayna haddii laa yidhaahdo anagoo ku hadlaya afka dhallinyarada isboortka degmada gurceel
waxaan aad u soo dhoweynayaa dhallinyarada sida quruxda badan noogu timid ee dhallinyarada isboortiga ah ee ka qayb qaadanaysa isdhexgalka bulshada nabadayntii dib ubalamale ay suurto gelisay dowladdeena federaalka iyo ciidamadeeda qaybta koob iyo labaatanaad ay suurtogeliyeen nabaddaasoo ku timid awood militari oo ay adeegsadeen dowladda federaalka dib heshiisiinna ay ka fureen ayaantan ay ka wadeen gurceel iyo degmada balamballe kulankan quruxda badan oo dhallinyarada isboortiga maanta isdhexgalka bulshada ah baan kaga faa'iidaysanay haddaan nahay dhallinyarada degmada balamballe waxaa suurtogeliyey inaan maanta isku nimaanana ilaah baa suurtogeliyey laakiin waa mas-uuliyiinta qaybta koob iyo labaatanaad ee nagala joogo jenaraal mascuud iyo saraakiisha kaleba
qaar ka mid a dhallinyaradii u daawasho tagtay ciyaartii u dhexaysay gurceel iyo balambal ayaa ka warramaya sida ay u arkaan qabsoomidda tartan qayb ka ah nabadeynta beelaha wada degan deegaana hoostaga degmooyinka balambal iyo gurceel ee gobolka galgaduud oo muddo ay u dhexaysay colaad dad badani ay ku dhinteen aniga maanta magacayga waxaa waaye farax deeq cabdulaahi waxaan ku faraxsanahay nabadana dhex taalla ilaaha amaanadaas iska leh waxaa waayaan waxaan ku faraxsanahay maanta ciidankeenna sharaftale iyo dowladdeenna na dhex dhigtay nabadda annaga iyo reer qurceel reer balambal iyo reer qurceel waan ku faraxsanahay maanta nabaddana dhex taalla waxaan sharaf iyo mudnaan leh ciidanka isku kaana keeniya madaxda iyo odayaasha degmada waxaan ku faraxsanahay maanta si nabadle inaan u dheelayno oon buuq lahayn oo barabarayn lahayn oo isdhibaatayn lahayn oo isdhexgal wanaagsan leh oo wejiyaasheennu isu hayaan oo farxad maanta ku wada ciyaarayna maasha allah maasha allah waan ku faraxsanahay raxmaan raxiim magacayga waa xamdi daari cilmi maadaama cayaar maanta ay socoto oo aan ku faraxsanahay balambal iyo qurceel nabad ciyaartii nabaddaas socoto balambal iyo qurceel waa ku faraxsanahay maadaama la dhihi jiray qurceel iyo balambal ma isku tagaan oo colaad dhex taallay maanta koowaad waxaa bilaabatay nabaddii
alxamdulilah rabbilcaalamiin anuu magacaygu yahay sacdee cabdifitaax ku nool degmada balambale maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay dheelaan gurceel iyo balambale si nabad ahaana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay nabad noo dhalato in badan oo aan ku soo jirnay qalalaaso badan degmooyinka magaaladana oo nugu heeraaran ay nugu sheekaysan jireen maadaama aan maanta isla wada dheelayn aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan nabad degmada balambal aad iyo aad si ballaarayaan oo lagugu soo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa noo bilowday kulan isdhexgal bulshada ah labada degmo ciyaartooydooda ah oo nabadaynta ka qaadanaya isdhexqayb weyn oo muhiima ka qaadanaya dhallinyartu waxa weeyaan kuwa bulsho dhaqankeeda xun bedela weeyaan marka ahlan wasahlan degmada waxaan soo gaarnay balambal waxaa ka socota ciyaar aad iyo aad u xiisa badan oo labada degmo dhex maraysa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha codka axmed rasta iyo heestii dhambaal caashaq
intaasi aynu ku dhaafno codkaasi baxsan axmed rasta iyo heestii dhambaal caashaq halkaaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana jabuuti dalka jabuuti waxaa ka jira dhalinyaro dhowr ah oo ka ganacsada malabka qaar ayaa ka keena dalalka dariska kuwo kalena gudaha ay ku iibiyaan dhallinyarada malabka saafiga ah ku iibiya magaalada jabuuti waxaa ka mid ah muuse ismaaciil faarax ganacsigiisa malabka shinnida ayuu uga waramay waryaheenna sagal siciid faarax ganacsi markii la yidhaah way kala curyahay ganacsigu dee kolka magaca guuda ganacsi la qaadanayo waa magac dee xoogu culus baan yar aaminsanahay oo ah layfal sare laakiin markaanta ganacsi ahaanuun hoos ugu dhaadhaco waxbadde wuxuu noqonayaa ama ha yaraada ama ha batay inaad ganacsi ka daysid wuxuuna igu dhashay aniga si shaksi ahaana wuxuuna ahaa wuxuu ka yimid dee qofku rabitaankiisa mustaqbal kolkuu dee inuu tallaabaaduu doonayo meel yar buu ka bilaabay waayo waxa meel yar markaad wax ka birid waxaa kuu asmaxaysa inaad wixii fahankiisii si tartiib tartiib aad u heshid taabaa keentay inaan meel hoose ka bilaabo wax dee ka yar toban toban kiilo wax ka yar ayaan bilowgii horta sameeyey bay ahayd tijaabadii waxaa ka soo baxday natiijo tii ka wanaagsan dee taabaa keentay inaan dee sidaa u bilaab xageed keentaa malabka ma jabuuti buu bad kaaga dhashaay xagan baad ka samaysataa mise meelkaad keentaa
waxaa jira malabku horta halkii aad de ku tuumaysid baad horta ka raadinaysaa jabuuti laftigeegu way leedahay malab way leedahay hase yeeshee malabkan keeno waa kuwa ka yimaada etoobiya gobollada etoobiya gaar ahaana dhulka oromiya ayuu ka yimaadaa sekteerka naazireed meelaha buu ka yimaadaa waxaan malabkuna wuu iska dhib badan yahay kolkaad iminka ahaan qofkii kuma garanaya malab baad u sheegtay isla markaaba sonkor baa kusoo dhacaysa madaxiisii waxaad u baahantahay inaad waqti sideeda u qancin lahayd horta bal isaga waqti siiso waxaa kamidoo kale isagii baad wareysanaysaa ad leedahay aqoon maad u leedahay malabka waayo hadduu aqoon u leedahay aduu wax kaa saaciidayaaba laakiin kaan aqoonta u lahayn anu haddaan ku idhaa dee waa malab oo uu fiican yahay haddaan ku idhaa anigoon baad raacaysaa bay ka dhigan tahay laakiin waxaa iga sii fiicnaa baan ka idhaa adigoo aqoon in yaroon wax u leh markabaad ayaha iyo faa'idadu leeyahay aad garanaysaa waa sida addi sonkor baad soo hadal qaaday dad badan malabka ku diraan waa lalaaqaa baa la yidhahdaayo malab siya sax lama helo marka dadka si aad uga dhaadhicisaa inuu malabkaagu yahay malabkii saxda okay waxaa jirta maad aragtay saddex jeer horta tala tee ugu roon baa layidhi oo tii lagu jabaa layidhi anigaa soo jabay horta halkaad ka soo qaadaysid ayay horta rafaad ka mudanaysaa suuq baad tegaysaa suuqaa markaad tegtid qof aan waxba ahayn baa wax iskaga kaa dhigaya oo kule anigaa hayaa dee waa dahab la aslay kanoo kale weli lama arag waad ka soo qaadaysaa qofkii laakiin alxamdulilah markaad ka soo qaaday isla halkii aan joogay baan tijaabo ku sameeyey tijaabadooduna aqoon sidaa ma sii lahayn kolkaa bilow baan ahaa waxaan go-aansaday inaan laydha dhigo laydha markaan dhigay uu kala qaybsamo wuxuu noqday laba nuuc qayb qayb sonkora iyo qayb malabu noqday okay halkii baan ku daadiyay ka dhigantaha waa sidaa
marka way kugu dhacday waa tijaabisay waad aragtay inuu sax ahayn marka waxaa tiri waxaan dadka uma geyn karay adiga baa khasaaray marka
waa khasaari ugu horreeyey bay ahayd dee waxaanana is idhi waa inaad hadda deed sidaad uga libin keeni lahayd wax kastaba dee wuxuu leeyahay dhib iyo faa'iido tan waa dhibkiisii laakiin isku taxalluji sidaad wax rasmiya oo saxa u heli lahayd xataa laba jeer oo kale ayaa ku xigtay isna oo khasaarahay oo kale una saddex jeer shahaadadii way buuxsantay hadda waan ka baxay tii tii waan ka baxay waxay noqotay inaan anigii qofka su-aalahu uuna madaxiisa ku jirin anuu aan weydiiyey markaan tago waa markii aan suuqa ku dhex jiro kale hase yeeshee wax ka dugan baa nimanka anigu aan helay oo ah mahbar wax la yidhaha baa la isticmaalaa association weeyaan afka qalaaday amaarayaan ku yidhahdeen xabashiga mahbar bay isticmaalaan iyagu waa qolo malabuun ku shaqale ha oo looga yimaado dee daafaha dunida looga yimaado laga qaato weeyaan waxay leeyihiin dee egtaaro waaweyn oo beeraa wax kale kumayna beerin gaagurta baashan la yidhaha bay ku sameeyeen oo is wareejiyeen wareejiyeen dee taabaa keentay inaan waa baasha malabka samaysa lagu sameeyo weelkan malabka ay ha waa cubka ama cufka malabka gaaguur gaaguur baa la yidhahdaa waa qalkii la sameynayey oo la sameeyey ayaa meel loo suraa boqorkay gelisaa sidaabay dee ku samaysaa gaaguur baa la yidhaha kolka marka shinida lagu qaaimaa qol waa waa harag saar kale waa hoygeeda meel loo maqaar saar baa loo sameeya saar baa loo samaynayaa marka boqorkeegaa galaya halkaabay dee ku dhex samaynaysaa oo kaasa galaya
marka jabuuti markaad keento sad u iibisaa
waxay noqotay markii aan keenay inaan asxaabta ka bilaabo shaqo waliba waxay ka bilaabantaa asxaabta asxaabtii baa aragtay hadda deed misaajku isagaase sii tabiyey hadda waatan caagadda way ku jirtaa waxaa ku qoran bismilla malab saafi markaan bismilla leeyahay waxay ka dhigan tahay dee horta waxaan adigu bismillayso hadda waa kan weelashu kuma dhex jiraan caagan is baan usoo iibiyey tanna waa ciwaankayga iyo waxyaabahaasoo waa telefon lambarkayga waxaabaa ku qoran dee shaqadu markaad ma la imitid hadda deed iyadaa isku kaa taxallujinaysa hadda kahor waxaan ku sameynayay caagadaha maxaan ku dhahay biyaha laga cabo kale brotocoolki kuma qurux badno inaad caagad la isticmaalay wax ku shubto waxaa qurux badan inaad wax u samaysato oo wixii adiga ku anfaco noqdo wax hore u socon kara hadda kolkaan suuqa joogoo kale markay dadku arkaan barbeeda ma moorgaraysan yahay waa keebeyga yidhahda meenaa moorgareeya baan ka idhaa
waa hagaaga dhegaystayaal kaasi waxau ahaa muuse ismaaciil faarax oo ka mida dhallinyarada ganacsiga gacanta ku haya dhinaca malabka shinnida laga soo saaro islamarkaana magaalada jabuuti ugu warramaya waryahayaga sagaal siciid faarax weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana haatan markii haddaan haatana wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaarahan soo dhoweeyo cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilownee kooxda kubadda cagta ee yubentus ayaa dib ula wareegtay hoggaaminta horyaalka talyaaniga ee seere eda kooxdan ayaa ah kooxda inta badan maamusha iskudeetaha talyaaniga iyadoo ku soo guulaysatay siddeeddii sannadood ee lasoo dhaafay waxay kala wareegtay hoggaanka kooxda intermilan oo ay garaacday kooxda intermilan ayaa guuldarradii ugu horraysay ee la kulanta waxa ay kala kulantay kooxda yubentus sidoo kalena waxaa lagala wareegay hoggaanka horyaalka markii guuldarradaasi ay ku dhacday kooxda inter milan tababare antonio conta ayaa durbaba ku bilaabay inuu dhaleeceeyo qaar ka mida ciyaartooydiisa isagoo haddaba walaac ka muujinaya miisaanka culus ee weeraryahanka kooxdaasi ee romelo lukaku waxaana uu sheegay in la joogo xilligii lukaku uu wax ka qaban lahaa culayskiisa kaalinta labaad inter ayaa ku jirta kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta kooxda atlanta dhinaca iyo ingiriiskana laacibka u ciyaara kooxda crystal balas ee u dhashay dalka ivory coast ee welbred zaha ayaa sheegay inuu hadda ka fikirayo oo keliya shaqada uu ka qabanayo kooxdiisa crystal balas kadib markii uu helay dalabyo uga imaanayay kooxaha arsenal iyo everton laacibka ayaa qiimihiisa ama qiimaha lagu doonayo uu gaaray siddeetan milyan oo pound laakiin kooxda crystal balas ayaa iska dhiga tirtay warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan marka la gaaro bisha january in balas ee laga yaabo inay iibiso laacibka haddii lacagaha ay gaarsiiyaan sagaashan milyan oo pound arsenaal tababaraheeda emre ayaa u arka zaaha hoggaan wanaagsan oo dhinaca weerarka wax ka tari kara dhinaca iyo uwefana xiriirka kubadda cagta ee uwefa ayaa iska soo diiday codsi ay u soo gudbiyeen xiriirka england codsigaasi oo ahaa in ciyaarta u dhexaysa jek republic iyo england oo jimcaha dhacaysa laga bedelo maalinta jimcaha loona bedelo maalmaha dhexe ee usbuuca sida talaadada iyo arbacada oo kale xiriirka england ayaa arrintan u dalbaday iyagoo ka cabsi qaba in taageerayaasha xulka england ay rabshado ka kiciyaan marka ay ciyaartaasi ka dhacayso dalka jek republic waxaana tani ay daba socotaa in hadda ka hor kulankii ka dhacay ee bortuqal ee koobka uefa nations league ay sidan oo kale rabshado u kiciyeen xiriirka england ayaa doonaya in maalmaha shaqada laga dhigo kulankan si ay u yaraadaan taageerayaashooda u safraya ama xulka ola safraya marka ay dibadda aadaan laakiin uefa ayaa gebi ahaanba iska soo diiday dalabkaasi dhinaca iyo sbeenna tababare zinadiin zidaan iyo garet beel khilaafkoodii ayaa weli halkiisii ka sii socda arrintan ayaa dib u soo cusboonaatay kadib markii beel laga reebay ciyaartooydii ka hortegaysay calaab bruuj kulankii ka tirsanay wefa champions league zidaan ayaan qarsanin inuusan ku qanacsaneen garet beel isaga oo doonaya inuu kooxda ka diro laakiin florentino beres oo ah madaxa kooxda real madrid ayaa ku adkaysanaya in kooxda uu beel sii joogo inkastoo real madrid ay kaalin fiican ama hoggaan u hayso horyaalka laliiga haddana weli uma muuqato in ay ku soo laabatay waddadii saxda ahayd sidoo kale kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa halkeedii kasii wadto guulaha laakiin tababaraheeda georgian clob ayaa waxa uu sheegay in xilli hore ay tahay in laga sii hadlo cidda ku guulaysanaysa horyaalka premier league inkastoo kooxda manchester city ay la daalaadhacayso dhibaato ka haysata dhanka difaaca kadib markii ay ka dhaawacmeen xidigihii xagga dambe u maamuli jiray kooxdaasi oo ugu horeeyo laborte iyo sidoo kale stonis waxaana hadda ay city ku buuxisay boos ay laba daafac ka maqan yihiin fernandinoho oo qadka dhexe ka ciyaari jiray taas oo keentay kooxda in laga dareemo habacsanaan kulankii ugu dambeeyey ee la ciyaartay kooxda wolvesna waxaa si weyn uga shaqaystay aadamo torore oo isagu inta badan beddel ku soo gala kooxdiisa isla markaana ay aad uga cabaadayaan kooxaha waaweyn ee ka dhisan dalka ingiriiska oo ay ugu horreeyaan labada manchester wararkeennii ciyaaraha waa naga intaa
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal haatanna aynu dhinaci kaalmaha heesaa dib u jalleecno islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta wehel iyo weliba codka fanaanka cabdicasiis iskalaaji
hadduu kugu simo nasiibku dhagaansho fog bay rabtaa niyadda qoys lagu dhisiyo dulgacayl naxariis iyo noloshu noloshu noloshu noloshu daacad bay rabtaa hadduu kugu simo nasiibku dhagaa ansha fog bay rabtaa niyadda qoys lagu dhisiyo dulgacayl naxariis iyo noloshu noloshu noloshu noloshu dacad bay rabtaay nasteexloo wadaadhayo isfaantow laga jiriyo naruurasan bay rabtaa nololi dadaal bay rabtaa sida labadiina fana neecawdeeda helan neecawdeeda helan
codkaasi baxsan ee cabdicasiis kalaaji iyo heystii wehel ayaa u dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadir samakaaba iyo cabdixakiin maxamuud shirwac daniyintii idaacaddeenna dambe aanu kaga kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo